asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena murtada maanta xubinteena murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteena murtada maanta ee aynu iskula eegno dhinacyo badan oo afkeenna iyo dhaqankeennaba ku saabsan taasoo ah mid haddii iiba idmahayo aynu iskula eegno bal ereyga habka uu dhacahayo waxisasiinta waxwadaagga waxqaybsiga iskutashiga iskufilaanta is-aaminka isku kalsoonaanta iyo howlaha caadiga ah ee nolosha khuseeya midaasoo ah midaynu inaguna qayb ka nahay noloshu sideedaba markay kalsooni leedahay waxaa ka mid a waayahan dambe waxa soo batay nin hadduu beer abuurto waxaan la dhihi caruurtiisiiba waxay dhihi ilmihii u dhalay iyo waxay dhihi dameeraha la siiya haddaba cuntadii la beeray ee iyagu ay beerteen ee ay fasheen ee dhulkooda ka baxday iyo waxay dhihi dameeraha la siiyaa u fiirsaya dameeraha ayaa la siiya waa kalsooni darradii oo ruux ah kalsooni darradii oo qof ah kalsooni darradii oo socoto weeyaan waxa ku dhahahaya ee dameeraha la siiya waayahay haddii tan dameeraha la siiyo oo adigu middan dameeraha la siiye kii aad aragtay wax dibadda laga keenay intaad iska daysay adigu wixii dibadda laga keenay haddii kalsoonigi kugu jirto kaagan dameeraha ku sheegayo cuntadii wadaniga ahaydow maa beerti ma uu lahaa kalsoonidii uu ku beeri lahaa iyo dadnimadii uu ku beeri lahaa ayuusa lahayn saa darteed marka waa kalsooni dar waa ruux dhintay qubkiisa unbaa noole quluubtiisu ma noolo inuu tahriibuu rabaa oo guriga hooyadii degan tahay loo gado oo uu yurub tahriib u aaday waa qayb ka mid a kalsooni darrada afrikaanka haysata iyo ummado kale oo badan innaguna haddaan soomaali nahay waaban ka sixag jigaayo kuwa ugu liita ayaynu nahay dadkeenna allah soo toosiyaan leeyahay marka waxa weeye kalsoonidu waa shay aad iyo aad muhiim u ah waxayna muhiim ku tahay haddii ii baydmahayo hadba sida adigu aad u isticmaasho midani marka xubinteenan maanta waxay ka hadlaysaa ee marka dhibaatooyinku dhacaan qof walba sida uu tiisa keliya oo uu ugu meeldayo hadday dhibaata dhacdo waxaa laga yaaba hooyada keliya yaa laga yaaba inay ilmaheeda yar kaa qaadato hooyada oo dee iyadu aan ahayn dadka caadigaan ka hadlayno oo iyadu ah dee dowlad sideeda oo guuraysa oo de hooyadu waa dowlad guurayso wax laga hadli karo ma aha ilaahay hooyooyinkeen iyo hooyooyinkoodba iyo waalidkeen iyo waalidiinteedba waalidiinteenii oo dhan eeba hawr xamaqabriyahana allah u waasiciyaan leeyahay aamiin waxa weeye kuwaas dee lagama hadli karo laakiin dadkan caadiga ee dibi foofay weyli uma xidhnaa dhallinyarada guriga kuu joogto dhan waxa laga yaaba inay yaacaan guriga ka cararaanba ow haddii dhibaata dhacdo ama iyaga keligood un lafahooda si u badbaadi lahaayeen ay raadiyaan taa wey midan marka waxay ka hadlaysaa markay dhibaatooyinku dhacaan qof walba waxa u daran sida uu u laaco ee waxay leedahay waa mahmaahda dhahaysa markay dabaylo dilaacdo qofba ishiisuu sacabka saaraa markay duufaani dhacdo qofba ishiisuu sacabka saaraa duufaantaasi marka waa balaayo markay balaaya dhacdo qof walba ishiisuu sacabka saaraa wey hadday balaaya dhacdo qof kasta ishiisuu sacabka saaraa ayay ina leedahay xubinteennan murtida maanta waana mid inoo muujinaysa markay dhibaatooyinku dhacaan ruux walba seed ku badbaadaa iyo ilaahu caymi mooyaane ilaahu hebel caymi ilaahu heblaayo caymi inta dhibaatadaasu socoto ama dhulgariir ha noqdo ama daadar ha noqdo ama dabaylo ha noqdo ama duufaano ha noqdo noocu doona ha noqdee maaragtay waxyaalo fara badan oo biniaadamku ayna ku fakeraynin oo markaa naftooda keliya ay ka fikeri oo ay tooda keliya u ordi ayaa jira ayay xubinteennan murtida maantu ina leedahay waana arrin xaqiiqo ahoo aan cidina diidi karin inay midaas tahay mid xaqiiq ah oo aan cidina beenin karin oo biyo kama dhibcaana sidaas darteed ayaa waxay inoo leedahay marka kolkay duufaani dhacdo ama dabaylo dilaacaan qofba ishiisuu sacabka saaraa hadday balaaya dillaanto qofba ishiisuu sacabka saaraa bay inan leedahay xubinteennan murtida maanta mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi wax xun fale ma fardaamiya ka xun wax xun fale ma fardaamiya ka xun